wararka inaga soo gaaraya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya ayaa ku waramaya in dil bareer ah loo geystay maalintii shalay oo jimco aheyd oday nabadoon ah oo si weyn loogu garanayay magaalada beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada dilkan argaxa leh ayaa loo adeegsay mindi taasoo gacan ku dhiiglaha nabadoonka kala helay qeybaha sare ee jirka waxaana durbadiiba loola cararay cisbitaalka guud ee magaalada beledweyne si loola tacaalo xaaladiisa caafimaad isagoona ugu dambeyntii ku geeriyooday cisbitaalka ilaa iyo haatan si rasmi ah loomooga waxaa keenay dilkan loo geystay nabadoonkan ninka nabadoonka dilay ayaa la sheegay inuu si nabad ah goobta uu falka ka geystay isaga baxsaday inkastoo warar gooru dambe ay soo baxayaan ay sheegayaan in la qabtay oo la xiray ninka gacan ku dhiiglaha ah qaar ka mid ah dadkii goobjoogga ahaa xilligii nabadoonka la dilayay ayaa ka warramay sida uu dhacay dilkan argagaxa ah iyagoona nabadoonka la dilay ay ku tilmaameen inuu ahaa nin wanaagsan isagoona inta aan la dilin ka hor ka soo baxay masjid ku yaala magaalada dadaan maanta dhacday anuu meeshaanaa fadhiyey masaajidkaan ka soo baxnay meeshaasoo hadduuna lagu tuuran yahaan aaday waa fiirshay nin oday ahoo nabadoon oo la yaqaano caana doorreeyaa lagu dhuftay anuu laba iyo saddex xitaa ma aqaan dhiiggooda aan arkay ninkii kale meeshaasuu roogsaday waa arkay cariya ay dhowaado uu yidhi toorreyduu dhiiggii ka tirtirana qof qabani ma leh qof walba ishii ka fiiri
dhiiggiisii waan soo kor istaagay waa bacdalqudbo isla markii oo masaajidka ka soo baxay ridda lagu gaaday kolley ninka dilayna nin hadda ka dheer maahananin waa nin ay xigta yihiin insha allahu tacaala ninkiina waa la qabtay isteeshinkaa la geeyey waa la xiray ninkii isbitaalkaa la geeyey burintiskoorsaa la wareegtay iyadoo lala tacaalaya ninkii tii allah ku timid insha allahu tacaala xasayaro dhegnaas ayaa la yidhaha nabadoon oo aad iyo aad u wanaagsanoo qaali u ahaa oo qiimo badan oo la wada yaqaano wuxuu u dhintay ninkaas maalin jimca asoo qudbo dukaday gacan ka gardarana way dishay kullu nafsi daa'iqat ilmowda ilaahi leeya wa innamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama naf kasta geeri dhimanaysa wax haraya ma laha dilkan loo geystay nabadoonkan ayaa si weyn looga hadalhayaa magaalada beledweyne iyo deegaanada kaabiga ku haya si kastaba ahaatee dilaalka noocan ah ayaa kusoo badanayay muddooyinkii tagay meelaha ay gacanta ku hayaan dowladda federaalka iyo shisheeyaha duulaanka ku joogo qaybo badan oo ka mid a dalkeena soomaaliya